madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa toddobaadkan sheegay in qamadi gargaar ah oo ka socdo dalkiisa uu kusii jido soomaaliya halkaasoo macluul qarka ay u saaran tahay dadka malaayiin qofna ay halis ugu jiraan hadalka zelenski ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku eedeeyay reer galbeedka in qamadiga dekadaha la furay ee ukraine badankood ay u diraan yurub oo aan loo dirin wadamada gaajadu ka jirto ee saboolka ah shirka shirkad la yidhaahdo al wadaniya oo ka shaqeysa qamadiga ee somalilan laga leeyahay ayaa sheegtay in markabka qamadigaasi sida uu kusoo jeedo berbera shixiladaasina ay markaasi leeyihiin oo aanu ahayn mid gargaara wariyaha v o a ee hargeysa qatar maxamed cakule ayaa arrintani wax ka weydiiyey afhayeen u hadlay shirkadda oo la yidhaahdo cumar muuse cartan
maya horeaan uga soo iibsan jiray ukraine afar bilood oo imika dagaalkaas socdana muddo ama shan bilood oo dagaalkaas socdana baadigoob sidii aanu halkaa uga soo rari lahayn ayaanu ku jirnay alxamdulilah bishii hore august bartankeedii ayay noo suurtooday inuu elsigii aanu helo oo inay suurtagal tahay markii ay wadamadii turkiga iyo ruushka iyo ay ku heshiiyeen in la bilaabo in halkaa wax laga soo raro marka intii hore mabaanaan haynin meel aan wax ka soo rari maanaan haynin heshiiskaa dabadii unbaanu haddii alla idhahay maxay horena waan uga soo rarin markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda sideed iyo labaatan kun toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan mitrig tan oo qamadii ah oo ay shirkaddu soo iibsatay waxaanay qamadigaas ay shirkaddu elsi kaga furatay bangiga east african bank loo yaqaano ee jabuuti degan ee ka mid ah dahabshiil group mana aho mucaawimo sida ay warbaahintu faafisay markabka sida magaciisa waxaa layidhahaa m v mazache waxaanu kusoo beegan yahay inuu yimaado berbera ama dekada berbera soo gaadho bishan bartamaheeda waa gartay ugu dambayn idinku mas-uuliyiin shirkadda wadani ahaan ee daqiiqda maxaad ku caddaynaysaan in markabkani uu idinka idiin raran yahay ukraine buu markabku kasoo dhaqaaqaya idinku berberaad mxuahay shirkadda xarunteedu tahay marka maxaad ku cadaynaysaan waxaan u haynaa elcgii maxay hatay aanu ku furnay halkan documentkiisii yaalla waxaa kaloo halkan yaalla documentkii uu kabtan ku saxeexay inuu qamadigaa sido berbere kusoo socdo shirkadaasna ay leedahay marka de document baa dadka kala saare ee af soomaaliya iyo maganaysa fariimo iyo waxaas ma jiraan marka waxa weynaan waxaan ku caddaynaynaa documentigii lahaanshaha iyo documentigii markabkii noo soo qaaday labadiiba halkan isla warmurtigeedka laftiisana waanu ku faahfaahinay ersiga lambarkiisii iyo tirada maaragtay markabka uu sido labaduba waxay ku qoran yihiin isla warmurtigeedka
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka shirkadda qamadiga alwadani ee u waramayay khadar maxamed cakule